بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan ku soo jirnay kitaabka fadlu lislaam lisheekh maxamed bin cabdiwahaab raximah llah qaal baabu ma jaa ana albidcata ashaddu min alkabaa'ir liqowlihi tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yashaa وqwlihi taعaalى faman aظlama miman iftarىa calى اllahi kadiba liyudila الnaasa bغayri cilm وqwlihi taعaalى liyaxmiluu awsaarahm kaamila ywma alqiyaamة wmin awsaar اladina yudiluunahm bغayri cilm alaa saءa ma yaziruun wfي صaxiixi anahu slى اllahu عalيه wasalam qala fi khawaarij aynama laqitumuuhm faqtuluuhm وفيه أي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة شيخ حر باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر باب ما شيء باب يا جاء كيمي ana albidcata in bidcadu ashaddu ay ka daran tahay min alkabaa'iri dunuubta waaweyn dunuubta waaweyn macsida ah aan diinta looga bixin sida khamriga cabkii tuuganimadii beentii in ay bidcadu ka daran tahay oo ka xun tahay ayuu baab u yahay bidcadu waa shay aan ilaahay diin ka dhigin oo diin laga dhigayo liqowlihi tacaala ilaahayga sarreeya qowlkiisa tusinaya wa alla ku yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga cidna ay axadan cidna in lala lala wadaajiyo oo lala caabudo ilaahay ma dhacfo wayakfiru waa dhaafaa alle maa duuna daalika kaas shirkigaas wixii ka sokeeya waa u dhaafaa liman ciddi yashaau uu doono ilaahay aayaddaas wuxuu ku tilmaamay shirkiga inaanu u dhaafin qofkii ku dhaca waa haddii qofku uu ku dhinto isagoo ku sugan inaan ilaahay u dhaafaynin ha yeeshee wixii aan shirkiga ahayn ee ka sokeeya ee ka dhow ee dembiya in uu allah u dhaafayo ciddii uu doono waxay leeyahay ahlucilmigu kelimooyin waxaa jira haddii la wada sheego isku hal meel lagu sheego kala macno duwan haddiise mid kamida la sheego kelimooyinkaas isku macno ah tusaale ahaan shirkiga iyo kufriga oo kale haddii shirkiga iyo kufriga la isla sheego shirkiga waxaa laga wadaa in ilaahay cid kale la caabudo waa qof ilaahay caabudaya laakiin cid kale la caabudaya kufrigana waxaa laga wadaa noocyadii kale ee duwanaa ee ee gaalnimada ahaa ama ha noqoto xaqiioo la beeniyo daahiran wa baatinan ama ha noqoto xaqiiyo afka laga yihahdo laakiin qalbiga laga beeniyo ama ha noqoto noocyadii kale gaalnimada ahaa marka aayaddan ilaahay uu subxaana watacaala ku yiri in allaha laa yakfir an yushraka bih kelimaddaa shirkiga iyo kelimada kufriga waa min alkalimaat ida ijtamacat iftaraqat wa ida iftaraqat ijtamacat shirkiga iyo kufriga saas oo kale mu'minka iyo muslimka islaamka iyo iimaanka saas oo kale ilaah iyo rabbi saas oo kale miskiin iyo faqiir kelimooyinka iyo kelimooyinka lamidka ah haddii kelimo kamid a la sheego oo mathalan aayaddan ilaahay shirkiga ku sheegay markaa shirkiga waxaa laga wadaa gaalnimo noocay doontaba ha ahaato ayaa laga wadaa gaalnimaa laga wadaa ee aayaddu macnaheedu maaha ilaahay inaanu u dhaafin qofka kula kulanta isagoo cid kale la caabudaayo balse ilaahay u dhaafaayo dadkiiba ilaahayba jiritaankiisaba inkiraba oo diintiisa ku kufriyey oo rusushiisa laayay macnaheedu maaha shirki bay isan samaynay ina allaha alla laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga ay ishraakan bihi isaga axadan ayaa ku jirta cidna in cidna ilaahay lala caabudo ilahay ma dhaafo waa qofku ku dhintay laakiin qofku intuu nool hadduu ka toobad keeno atawbatu tajubu maa qablahaa wayakfiru waa dhaafaa alle maa duuna daalika kaa wixii ka sokeeya liman ciddi yashaa uu doono haddaba bidcadu waxay soo hoosgelaysaa aayaddan oo shirkigiibaa bidco ah shirki waa bidco oo qofkan shirkiga samaynaya oo ilaahay cid kale la caabudaya ee odranaya maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah u caabudi mayn waxaan ka ahayn inay ilaahay noo dhoweeyaan odranaya ha ulaahi shufacaauna cinda allah kuwaas ilaahay agtii nooga ergeynayaan qofka isagaa camalka uu samaynayaa waa bidco oo waxaan diinahayn uu diin ku sheegi qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lardi subxaanahu watacaala cama yushrikuun waxaan diin ahayn oo gaalnimo ah oo ilaahay caro geliya oo naar aan dhammaad lahayn lagu mutaysto janno lagu waayo ayuu wuxuu leeyahay qofkaani waa diin waa bidco bidcadii baa laba nooco bidca shirkiya bidca mukafira iyo bidca mufasiqa ah bidco qofka diinta ka saarayba iyo bidco faasiq fisqi ku ridayda macsi almuhim waxaa tusinaya khatarta bidcada maxaa yeele shirkigu waa bidco weliba labada noocba bidcadu ama ha noqoto mid shirki ku tacalluqda ama ha noqoto mid aan shirki gaarsiisnayn gaalnimo aan gaarsiisnayn wa qawlihi tacaala ilahay gasoray qowlkiisa daliil ah alla yihi faman adlamu miman iftara faman kuma adlamu ka dulmi badan yaa ka dulmi badan xagga gardarada marka laga hadlayo niman mid iftara abuurtay calallahi ilaahay ku dul abuurtay kadiban been liyudila annaasa si liyudila soo u lumiyo annaasa dadka bigayri cilmin xaal uu cilmi la-aan yahay yaa ka gardaran maba jirta cid ka gardarane qof ilaahay ku been abuurtay oo dadka luminaya isagoon cilmi lahayn isagoon cilmi lahayn oo cilmi la-aan ku sugan ayuu ilaahay ku been abuuranaya cid ka lunsan mala oo ka gardaran marka qofka waxaan diin ahayn waa diin oranaya waa bidcoole waa bidcoole cid ka dulmi badanna malaha ilaahay buu ku been abuurtay waxaan ilaahay diin ka dhigay ayuu leeyahay ayuu leeyahay ilaahay baa diin ka dhigay waxaan ilaahay jeclayn buu leeyahay allah baa jecel dadkiiu saa ku lumin asnaba isku luminaya marka bidcadu macsida way ka daran tahay ashaddu min alkabaa'ir tuuganimada waa ka daran tahay maxaa qofka tuugga tuuganimada banaan ma yidhaahdo tuuganimada ayaa banaan qofka ribada cuna ribadaa banaan ma dhahayo waa macsiyo kuleeyahy waa kada qofka khamrada caba khamradaa banaan ku dhihi maayo waa xaaraan buu kuleeyahy laakiin midkan bidcoolaha waxa uu leeyahay ilaahay baa raali ka ah nasal allahi asalaamata walcaafiya ilaahan ka magan galna subxaana waxaan diintiisa kamid a inaan diin ka dhigno marka aayadda waxaa ku cad bidcadu inay ka daran tahay macaasida caadiga ah se ilaah baa yidhi wax ka dulmi badan ma laha qof ilaahay ku been abuurtay bidcaduna waa ku been abuurasho ilahay lagu been abuuranayo waxaan ilahay diintiisi ahayn laleeyahay waa diin wa qawlihi tacaala ilaahiga sarey qowlkiisa u baab yahay liyaxmiluu awsaaran kaamila liyaxmiluu say u xambaaraan awsaarahum ay dunuubahum dembiyadooda kaamilatan iyadoo dhamaystiran yowma alqiyaama maalinta qiyaamada wa min awsaari aladiina kuwii dunuubtoodiina ay u xambaaraan yudiluuna ay luminayaan hum iyaga bikayri cilmin cilmi darro ay ku luminayaan alaa saa alaa warbaraaruga saa-a waxaa xumaaday maa shay baa xumaaday yaziruuna ay yaxmiluuna ay xamba ay dambaabayaan waxa ay dambaabayaan ay yudnibuun ayaa aada iyo aada u xumaaday yaziruun ay yudnibuun yudnibuun waxay dambaabayaan ayaa aada iyo aada u xumaaday marka qofka bidcoolaha bidcada uu samaynayo waa dembi ilahay buu ku been abuurtay wuu leeyahay dembigaa wax xambaaran waxaa kaloo xambaaran ciddii uu lumiyo oo sidaa ku lunta dembigoodana waa xambaaranaya aayaddan iyo iska hor imaan maayaan aayadda kale ilahay yidhi walaa taziru waasiratan wisra ukraa yani walaa taziru ay ma xambaarto waasiratun mid wax xambaarta ay nafsun waasira wisra ukraa mid kale dembigeed ma xambaarayso mid dambaawdaa mid kale dembigeed iyo aayaddan ilaahay ku leeyahay waxay xambaarayaan dunuubtooda oo dhamaystiran iyo kuwa ay lumiyeen dunuubtooda iska hor imaan maydo aayaddan waxa ay xambaarayaan oo dunuubtooda u raaca kuwii kale dembigay sameeyeen maaha ee waa inay lumiyeen waa inay ugu yeereen dembigaas inay sameeyaan intaas way wax xambaarayaan ee kuwa laftirkooda waxa ay sameeyeen iyagaa xambaaraya mas-uuliyaddeeda kuwaanise waxay xambaarayaan qeybta ay ku lahaayeen oo ah inay lumiyeen marka qofkii dambaaba marna dembigu waa mid isaga ku eg cid kale uguma yeerin dembigaasuu leeyahy marna dembigii uu cid kale ugu yeeray ciddaa kale ugu yeeray ee dembigii samayday ugu yeeritaankaasuu ku leeyahay dembi kaasina dembigiisuu leeyahay uu sameeyey hadduu cid kale ugusii yeerana dembi labaad baa u kori ayadda waxaa kusoo marka qofka bidcoolaha inuu ka daran yahay qofka macsilooga ah oo isaga uun kamradii cabaayo oo tuuganimadii samaynayo isaga ku eg tahay dembigii midka kani oo isagiina macsidii ku jiro isla markaana ugu yeerayo waa maxay dadkii kale wa fi saxiixi saxiix waxaa ku sugan yani waa saxiixu muslime saxiixu bukhaariya muslime anahu sala allahu alayh wasalam nashana walxaal in nabigu sal salam ana nabiya sal slam nebigu qaala yidhi fi lkhawaariji baxayaashii uu ka yidhi baxayaal jamcu khaarij kii kuwii baxaayay yacni ummadda ku baxaya ummaddii muslimiintay ku baxayaan waa khawaarij baa leedahay wuxuu nabi sal slam ka yidhi aynamaa meel walbood laqiitumuu aada kula kulantaan saxaabay hum iyaga meel allaale meeshaad kula kulantaan faqtuluu laaya hum iyaga dila la dagaalama xataa maaha waa dila ha aynamaa meel walbood laqiitumuhum aada kula kulantaan faqtuluuhum dila laaya fakhawaarij nasalu llah asalaamata walcaafiya waa qolo nebigu ku sheegay sala allahu aleyh waali wasalam inay cibaadeysanayaan oo salaad badan yihiin oo soom badan yihiin oo qur-aan akri badan yihiin oo weliba ilahay kitaabkiisa dadka ugu yeerayaan yadcuuna ila kitaab illah ha yaquluuna qawla khayr ilberiya makhluuqaadkan ugu khayrka badan hadalkiisay ku hadlayaan hadal xaqa ay leeyihiin ficilkaasay samaynayaan waxaa iyagoo samaynaya o nebigu sal slam hadduna yidhi meel allaale meeshaa kula kulantaan la diriri xadiis kale wuxuu nabi sal slam lain adragtum laaqtulanahum qatla caad haddaan kuwaas gaaro sidii reecaad dilkii reecaad oo kale ayaan dila wallahi nebiga ku dhaartay ilaahi subxaana watacaala lamalqasam waay subxaana allah dad uu nebi sal slam intaasoo tilmaama oo cibaadaad ku sheegay oo haddana wuxuu leeyay calayhi salaam wallahi haddaan gaaro sidii reec aadan u layna loo lahay uuna ku dhiiriye ummadda inay la dagaalamaan wax la yaab la waa cajiib waa wadaad nin wadaad dadka loo yaqaano waay ha waa wadaad bale ninkaan nin sheekha waay nin wadaada lagu leey wadaadkii haddii waa qur-aan akris badan yahay waa run waa cibaado badan yahay lakin hadduu afkaartii khawaarijta aaminsan yahay ummadii muslimiinta oo xaqdaro ku gaalaysiinayo ummadii muslimiinta uu ku baxayo diinta uu ku been abuuranayo maxay wadaadnimada u tiri marka yani cibaadadiisa in lagu sirmo marka ma war waa salaad badan yahay iyo masaajido badan bau dhisay iyo ha ha xuduudda oogaa iyo meeshay joogaan nabada ka tirta iyo waxaas maaha wax la eegayo waxa la eegaya qofku inuu sunadii nebiga sala allahu alay waalih wasalam u wada haysto muctaqadkii saxda uu aaminsan yahay laakiin inuu diintii qeyb kamid a uu haysto kuma filla maxaa yeelay khawaarij buu nebigu sala allahu alay waalih tilmaamay inay intaas qaybihaas kamida diinta ay ka haystaan laakiin ay meeshii ay ahayd meel ahayn ay dhigayaan wafiihi sala allahu wafiihi waxaa ku sugan saxiixa wadi annahu sala allahu alay wasalam nebigu nahaa diiday oo reebay can qatli umaraa'i iljawr dardarada umaradooda yani jawrka umaraa ljawr can qatli can qatli umaraa'i iljawr jawrka iyo xadgudubka madaxdiisa dilkooda uu reebay maa intii salluu ay tukadaan nebigu sala allahu alay ali salam wuxuu reebay oo nahiyey in la dido dadka madaxda ah ee dulmiga jawrka aan cadaalad darada ku sugan cadaalad aan wax ku xukumin xukun ilaahay kuma xukumayaan waa jawr iyo dulmigu ma salluu intay tukanayaan inaan lala diririn ayuu nebigu sala ll ly salam amray wuxuu reebay in lala diriro meesha nimankaas cibaadada wada uu nebi sal slam yiri la diriro laayo marka waxaa ku sugan qofka bidcoolaha ah ee waxaan diinahayn diin ku sheegaya inuu kali ka ka dhib badan yahay qofka macsilowga ah ninka madaxweynaha oo rishwada laaluusha qaadanaya ama kursigaas isku dhejinaya fidnaysan ama ree hebel iyo muxuu ahaa ummadii waxaas kuwa dhex wada ama hees iyo balaayo madaxa la ruxaya cid diin ahaan uga qaadanay ma jirto qof oon macsidiisa aas ku waafaqo un baa ku raaci wa ilaa dadku way og yihiin waxaas uu samaynaya inay macsi tahay isaguna ilaah baa yidhi odhan maayo bikhilaafi waxaa ka duwan ninka mubtadaca bidcoolaha ah waa la mid yahay madaxweynahaas wuxuu kala mid yahay macsidii inuu diintii garab maray laakiin wuxuu dheer yahay inuu diin ku sheegaayo waxa uu samaynayo nas'alu llah asalaamata walcaafiya wa u fiirso laba nin waa labaduba ilaahay waa ku caasinaya macsiyay ku dhaceen labaduba labaduba macsiyay ku dhaceen ilaahay amarkiisay khilaafeen laakiin mid baa odhanaya macsidaas uu sameey u leeyahy ilaah baa raalli ka ah ha layla sameey qofkan ila sameey ilaah u caraysan waa cadow ilaahay islaamku u diiday waa macsi iyadaa laftirkeedaa macsiya iyo qof odhanaya aan cidna ugu yeerin macsidaas bal odhanaya waxaan waa macsi iska dhaaf dhinacaas dhinaca ay ku kala duwan yihiin ayay kamid tahay qaababka culimada ay ku kala duwan bidcada iyo iyo iyo macsida waxaad kaloo arkaysaa ahlu sunnaha markaa aragto inay aada ugu daran yihiin bidcoolayaasha aanay ugu darayn madaxweyneyaasha muslimiintaha ee aan cadaaladda wax ku xukumin bal ay ka hor yimaadaan in lala dareero oy diidaan maxaa yeelay waxaa yeelaya nebiga calayhi salaama kala saaray ninka bidcoolaha sida khawaarijta iyo muxuu ahaa iyo ninka macsilowga umaraa uljawr nebiga calayhi salaama kala duway xukunkooda kala duway ahlu sunnuhu marka saasay raacaya ahlu sunnuhu taasay raacaya ahlu bidcu maya ahlu bidcu wadaad waa u wadaad iyaga ilaahay magaciisu ku hadlay leeyi salaaduu badiyaahay kuleeyi ninkaas madaxweynahana calan dagaal bay u taagteen fursad kastay kaga faa'iidi karaan nimanka khawaarijta iyo dadka ahlulbidaca dadka madaxda inay dadka ka hor keenaan madaxda inay ceebeeyaan macsidooda inay tuust ay muujiyaan dadka inay necbaysiiyaan aad bay iskugu dayaan meel aadan xataa ka garanaynin kala soo baxayaan xataa waxa mar gobola ku been abuurtaan calaamad saliibay qoorta u gelinayaan asileyan calaamad saliib wallah xawla walaa quwata waxaan arkay mid soomaaliya oo wadaadada nimanka ixsaamka kamid a oo maxamed idriis la yidhahdo waa la waa la yaqaanaa ayaa maalin dhaweed madaxdan soomaalida mid kamid ah xaqiiqatan mxuu ahaa xasan xasan sheekh ayaa qolooyin muxuu ahaa askartii etoobiya ee muxuu ahaa kenyaatiga ee qolooyinkan shabaabku laayeen ayuu muxuu ahaa uu tegay meeshii muxuu ahaa uu yaalay maydkooda meeshii maydka uu yaala bay ahayd ma qabrigii bay ahayd ma garan karo almuhim marka arrin ay sameeyaan dad fara badanoo waxa weeyaan madax sheeganaya ama muslim ha noqdo ama gaalo oo dhaqan gaalo laga keenay ah oo ah in la salaamo dadka ama ha dhintaan ama ha noolaadaane dadka markaa la sharfaayo waxay salaam ku sheegayaan ay sameeyaan oo ah qofku inxinaa inuu sameeyo oo isfoorariyo oo madaxa foorariiso inuu rukuucayo laakiin sida badan rukuuc ma gaarsiisna waa madaxay foorariyaan ayuu sameeyey laa rayba walaa shaka arrinta inaanay banaanayn qof nool iyo mid dhinta koona in madaxa loo fooro inxinaa loo sameeyo ma banaana laakiin walaadkaa muxuu sameeyey maalintii arrintaa dhacday sidau isagu leeyahay maalintii ku xigtaba waa kaasaa maqaalib buu la soo booyey haa madaxweynaha arrintaasuu sameeyey waxawaaye arrinta ayada rukuucda ah waxawaaye gaalnimada ah waa inuu caddeeyo muxuu uga dan lahaa gaalnimadaas muxuu uga dan lahaa wax ku kalifana ma jiraan oo siyaasadda diblomaasiyiintu waxaa loo ogol yahay wixii diintooda ka horba inay ka tagaan madaxweynuhu ha caddeeyo dad badan baa arrintaa isweydiinaya muxuu arrintaa uga dan lahaa u fiirso ulajeedkiisu waxa weeye maaha madaxweyne inuu naseexyo inuu u taliyo maaha inuu madaxweyne la taliyo maaha ulajeedkiisu waa inuu dadkaas dhegaysanaya uu ku diro oo ka hor keeno ninkaa isaga ah been badanna way ku jirtaa masalada waa rukuuco buu leeya se waa rukuucay ma rukuucin rukuuc ma ahayn xataa hadday rukuuc ahaan lahayd culamada ahlu sunnahu ahlu sunnaha qofkii qof bani aadama u rukuuca way isku khilaafaan mamagaal ma ficil gaalnimaahao oo sida sujuuddaah oo kale amase maaha in badan oo kamid waxay i gaalnimo maaha rukuucdu ma banaana laakiin gaalnimo maaha sujuudda waa ka duwanta dad badan aana samay jira madaxa fara badan ayaa samay jira taarikhda sida ku qoran ba aad u fara badan muslimiinaa samay jireen oo arrin isu samay jireen marka xataa hadday arrinta ahaan lahayd wax allaale waxa waa asal ahaan waa macsi wey waa inxinaa waa macsi arrintaa inxinaaga oo la isfoorori maaha rukuuc maaha sujuudna maaha wa waa isfoorori asalka waa macsi isagu gaalnimuu ku xukumay waa gaalnimuu ka dhigay sidaa daraaddeed wuxuu yihi ha cadbeeyo muxuu ka waday caqiidadiisa hanoo sheego ma gaalnimo ula jeeda mise ulama jeedin hanoo caddeeya buyi marka islaamnimadiisii uu khatar geliyey khalaas laga bilaabo marka isaga agtiisa isagaaba ka shakisanba ma muslima ma gaaloobi mise ma gaaloobin ninka madaxweynaha wuu shaki geliy hadduu isagii muftiga lagu sheegaayey uusan garanaynin oo jawaab uu ka sugaayo madaxweynaha dadka caamadaha waxu akrinaayo kalena maxaa laga filan waa gaalay leeyihin ma ujeedaa waxa fursad islaam shalay bay dhacdo u kuliya arrinta isla markiiba degdeg uu ka gaarsiiyey uu ka gaarsiiyey waa dhaqanka ahlu ahwaaga waay waxay eeganayaan fursad kasta oo dadka madaxda ah lagu fadeexin karo lagu ceebeyn karo oo dadka lagu necbaysiin karo dadkiina hadday madaxweyne nacaan ciddii hogaanka ahayd hadday nacaan si kastaba cidda ha u xumaato marba hadday muslim tahay hadday nacaan dee cadamu taaca bilmacruuf baa ka dhalan inaan la adeecin in dabin loo dhigo in la dhibaateeyo xariguu xiraba inay furaan dadka qaarkood iska dhaafdo wax kale taana waxay keeni ummadday kusoo laabanaysa oo burbur iyo baaba ah marka ahlu sunnuhu waa ka duwan yihin waxyaaba arkaanba masaalib alxukaam xukaamtu waxyaabahay sameeyeen oo macaasida ah dadka waa looga digin inxinaa ma banaana rukuuc ligayrillah ma banaana sujuud ligayrillah ma banaana waxaas waa gaalnimo laakin ahlu sunnuhu hebel hebelha sameeye madaxweynaha kuma lifaaqaan oo kuma dejiyaan ee dembi ahaanay u sheegaan ina xaaraantaanay banaanayn marka dembigiina waa ka digaan macsidiina waa ka digaan dhinaca kalena fidna kama dhalato ta digitaankoodii oo ummadda inay istagaasho iyo madaxa isla gasho oo madaxay nacdo ma ujeedaa oo dhibaata ummadda ay kusoo laabanayso ma sameeyaan ahlu sunna isaga shaksi ahaan madaxweynaha waxay u hayaan ahlu sunnahu si shaksi ugu naseexeeyaan suuqyadaa kama sheegaan joornaalana kuma qoraan idaacadana kama baasiyaan fadhi kudirna lama fadhiistaan ma sameeya ahlu sunnahu maxaa yeele nabigaa yidhi calayhi salatu salaam man araada an yansax libi sultaan madax qofka uraba inuu u naseexo qof awood u saaxiiba falaa yubdihi calaaniya yaana u muujinin xadiis abu daawuud wa sheekh albani waa saxiixiya falyakud biyadihi walayaqlu bi gacanta ha qabto hala teliyo fain qabil fadak wailaa faqad adda aladi caley hadduu ka yeelo tu gooni ula baxo oo nasiixadii madaxweynaha yeelo alxamdulilah waa saas lasago haddii uu ka diidan nabi wuxuu faqad adda aladi caleyh qofkaasi wixii isaga dushiisa wuu gutay ahlu sunnuhu marka madaxda si caalana uguma naseexeeyaan iyagay u naseexeyan laakin wixi ay sameeyaan oo macaasiya waa ka digaan subxaan allah sheekh ibnu baas raxmatullahi tacaala caleyh ayaa waxaa la weydiiyey sheekh ka waran ba la yidhi sawirada ka warran sawirka sawirka dawaatu arwaax banaanya sheekha meesha uu muxaadaro ka jeedinaayo derbiga gadaashiisa sawirka melig fahad iyo ayaa saaran boqoradaas muslimiintaa saaran waa dhaqan mutabaca saas waaye nidaamkooda xafiisyaduu ku dhegan yahay meesha qaacada muxaadaradu ku dhegan yahay sheekhu wuxuu ma banaana weliba kuma sii jirto yuri sawirku hadduu yahay ma sawirka boqorada iyo iyo iyo iyo culumada maba kusii jirto fidnadu ashad buy fidnadaba kusii weynba ujeeda bayan xaq xaqa waa caddey xaqa waa caddey laakin dhinaca kale arki mayo sheekha oo arrintii waxa waaye ku lifaaqaaya hebel hebelaasaan ah madaxdii la raadsanaya arki maysa iyagoo utaga raximahullah waa u naseexeynaya ha waxa uu tilmaamay laga soo arooriyey inuu nin amiira boqol mar u naseexeeyey waxna aanu ka qaban nasiixadeed boqol iyo kow tii boqol iyo koowaad u ku ku bedela munkarkii isagoo dabcan ah wey isagoo adeecaya wey caalimka xaqa uu yahay marka arrinta iyada ahlu sunnuhu way kala duwaan dadka madaxda oo jawrka ah oo ummadda hoggaanka u haya iyo waxa weeye bidcoolayaasha way kala duwaan oo nebiga calayhi salaam ayaa kala duway ka qaateen وعن جرير بن يري شيخ جرير وحلقه وري بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا إن تصدق أو صدق يستبي صدقة صدقه ثم يتطابع وحا يذكر على أنها صدقتي فقال وحا ويري النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قصة ولعها سبب الورود ولا عايد سبب النزول لحديث كان سبب الورود ضبعا ayaa yimaadeen markaasuu nebi sal saxaabada isugu yeeray markaasuu sadaqa ku buuriyey marka waxbaa lala baxay sadaqaa lala baxay laakin ma ahayn wax ku filan dadkaas nebigu alayh sala arrintaa ma farax gelin sala allahu alayh waali wasalam isagoo xaalkaa ku sugan ayaa nin baa sadaqa la yimid ana rajula nin tasadaqa sadaqaysa bisadaqatin sadaqo uma dabeed tataabaca waxaa isku raacay atasaduqu sadaqaysiga annaasu dadkiia isku raacay dadkiyaa sadaqaysi isku raacay oo markii la arkay ninkan qadiga muxuu ahaa sadaqada weyn ku wada la keenay bay dadka ay ku booriyeen ay ku booradeen markaabay sadaqahay isku raaceen iyaguna wax badan ay keeneen faqaala wuxuu nebigu sala allahu alayh wali wasalam man qofka sana jideeya fi lislaam islaamka jideeya sunnatan jid qofka jideeya xasanatan wanaagsan jid wanaagsan qofka islaamka ku dhex jideeya falahu waxaa usugnaadau leeyahay ajruhaa sunadaas ajirkeeduu leeyahay iyo wa ajru man mid ajirkii buu leeyahy camila ku camal fala bihaa sunadaa iyada min bacdihi qofkaa dabadi min gayri an yanqusa isagoo aanu naaqusin min ujuurihim ajiradoodu kuwaa sunadiisa ku hanuunay ajirkooda oo aan ka nuqsaamin aanu ka nuqsaamin shay-un shayna aanu ka nuqsaamin qofkii islaamka ku dhex sameeya sunno wanaagsan waxa uu leeyahay abaalgudkeeduu leeyahay iyo ciddii ku camal fasha abaalgudkeed iyagoon iyagaas ajarkooda laga nuqsaaminaynin subxaana allah ilaahay subxana watacaala hanti badana oo deeqsisana naxariis badana qofkii sunno wanaagsan dadka u jideeya wanaagsan waa noo imaan doontaa sunadu hanuun baa laga wadaa sunadii nabigaa laga wadaa alay slam man dacaa ilaa hudan insha allah noo imaan doontaa insha allah man dacaa ilaa hudan hanuun qofka dadka ugu yeera sunadii nabi sal slam dadka ugu yeera ama hadal ugu yeera ama ficil ugu yeera sida saxaabigaan oo kale yani sunadii nabi sal slam maxay ahayd in dadka wax sadaqa la baxaan nabigaa dadka ugu sadaqa badnaa calayhi salaam markii dadkii sadaqada niga ku booriyey oo aan sidii la raba wax loo bixin baa saxaabigaana sadaqa bixiyey ficilkiisuu dadkii ku booriyey inay sadaqa la baxaan sunnadii nebi sal slam buu tadbiiqiyey amarkii nebigu u hoggaansamay nebiguu ka farxiyey nebi sal wejigiisa weji dahab dahab oo kale u ekaaday sunnadii nebi sal slam saxaabigaa ku dhaqmay bidca kuma dhaqmay amarkii nebiguu fuliyey calayh salaam dadkiina wuxuu ugu yeeray amarkaa nebi sal inay fuliyaan laakin xagga ficilka ayuu ugu yeeray intaystaa warbaxa wax la baxa ma dhihine isagaa bixiyey qofkaas wuxuu leeyahay ajirkiisa iyo ciddaas ku daysatay ajirkoodoo kalena wuu leeyahy iyaga koodana laga nuqsaami maayo waman qofka sana jideeya si islaam islaamka sunnatan jid jideeya sayi'atan xun jid xun qofkii jideeya riwaayadda kalea tilmaamayda ilaa balaada baadi buu jideeya baadi kaana waxa ahday caleyhi dushiisa wisruhaa jidkaa xun dembigeedaa dushiisa ahday iyo wa wisru man mid dembigiisa camila ku camal fala bihaa jidkaa xun min gayri an yanqusa isagoo naaqusin min awsaarihim dunuubtooda aanu ka kala dhinmin shay un waxba shayna aanu ka kala dhinmin sidoo kale aljazaa min jinsi alcamal qofkii jid xun jideeya balaalo jideeya bidco jideeya dembigeeduu leeyahy iyo ciddii ku camal fasha dembigooda iyagoon iyaga dunuubtoodii waxba laga naaqsini رواه مسلم وله waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayrata abu hureyra xadiidkiisa waxaa u sugnaaday radia allahu canhu min xadiidi abi hurera ka ahaaday raallaha ka ahaade abu hureyra ilahay raalli ka ahaade wa lafdigu lafdigiisuna waxa weeye yani walahu walimuslimin waaye muslim waxaa usugnaaday min xadiidi abi hureyra uga sugnay abu hureyra xadiidkiisa radia allahu canhu walafdigu lafdigiisuna wuxuu ah man dacaa qofka ugu ugu yeera yani ay khalqa khalqa qofka ugu yeera ilaa hudan hanuun ilaa laga gaaray suma dima qaali wuxu nabi sal slam man dacaa qofka dadka ugu yeera ilaa dalaala baadi muslim laba kun lix boqol afar iyo todobaatan marka xadiidka isaga waxaa ku sugan qofka bidcada siday khatar u tahay oo qofka bidcada dadka ugu yeera isaguna dembigeeda waa leeyahay dadka ugu yeerana dunuubtoodii oo dad lamid aho kaleu leeyahay maxaa yeele isagaa ugu yeeray xadiidkan waxaa deliishada ahlubidca xadiidka ugu badan ay deliishadaan xadiidkan oo bidcada u deliishadaan oo waxay leey nabigaa yihi sal lla ly slam man sana fi lislaami sunatan xasana falahu ajruha a marka waxay kuleeyahy islaamka bidcatan xasana ku jirtay kuleeyahy islaamka bidcatan xasana xadiidkan aya deliishanaya waa wax la yaab leh nabi sal slam ma oran bidcatan xasana nabi wuxuu yihi sunatan xasanatan bu yii sunadaasina waa maxay wuxuu nabigu jideeye wa calayh salaam shay qofku intuu sameyo diinta ilahay kahor keenaya maaha abadan marka waxaa ku sugan baabkaas khatarta ay leedahay bidcadu iyo inay ka daran tahay dunuubta macaasidaa ee caadiga ah qaala malif baabu ma jaa an allaha ana allaha اxtajaza tawbata calaa saaxib bidca baabu maa sheegu baabu jaa ku yimi an allaha in alle ixtajaza ay ixtajaba ou ka xajiistay ou ka hakistay atawbata tawbada calaa saaxib اlbidca bidcada saaxiibkeed bidcada kan u saaxiibkaa in ilaahay tawbadii uu ka xayiray ka xayirtay hada kani marwiyan waa waa la weriyey mid la weriye waay min xadiisi anasin lagu weriyey iyo wa min marasiili xasan ee xasan albasri maraasiishiisa kamida uu leeyahay qaala rasul sal una saxaabi sheegeynin mursal waa haddaan saxaabiga la sheegin waay wadakara waxa uu sheegay ibnu babax caalimka la yidhaha can ayuba uu ka sheegay ayuba saktiyani miya qaala wuxuu yihi kaana waxaa cindana agteena rajulu nin baa ahaa yaraa arkaayo racyan ra'yi buu arkaayo ra'yi yani ra'yi sharciga kasoo horjeedo arkaayo fataraka waa ka tegey hu ra'yi faataytu waan imid moxamed ibna siriin baan u imid caalimkii kale faqultu waxaa idhi ashacarta ma dareentay ana fulana in hebel wuu magacaaba yani taraka uu ka tegay ra'yu ra'yigiisa hebel inuu ra'yigi ka tegi ma aragta buu yiri ra'yigii u aaminsanaa war hebel waa ka tegi bidcadii waa ka tegey qaala wuxuu yihi musiriin undur eeg ilaa maada shay xaggiiseebow yataxawalu uu u wareegaya ilaa maadaa shay xaggiiseebow yataxawalu uu u wareegaya eeg buy u fiirso ra'yigaas aad leedahay waa ka tegi halkuu ku dhammaana ma waxay kula tahay inuu halkaa uga harayo maye bidco kaloo aadayo ina aakhira alxadiidi xadiidka qeybtiisa dambe ayaa ashaddu uga daran calayhim iyaga min awalihi xadiidka bilowey yamruquuna waa ka baxayaan min alislaam islaamkay ka baxayaan waa xadiidka biloweysiba uma dabadeedna laa yacuuduuna u laaba maayaan ilayhi ay ila alislaami kadibna islaamka ku laaba maayaan marka nin ra'yiga khawaarijta arkayay ayaa ayuub wuxuu ka war helay inuu ra'yiga iskaga tegay isagoo ku faraxsanoo maxamed ibna siriin u sheegay maxamed ibn siriinse raxima caalimka wuxuu yihi uu ka tegi u yihi taa laakiin bidco kaloo ku dhacayo xadiidka ma aragtin buu yii waxay ka baxayaan islaamka mana ku laabanayaan wasuila waa la waa la weydiiyey axmed ibn xambal baa la imaam axmed xambal can macnaa dalika kaa macnihiisaa la weydiiyey ibnu siriin wuxuu ka wadaa faqaala wuxuu laa yuwafaqu lama waafajinayo litawbati tawbada amaba xadiidka macnihiisa imaam axmed la weydiiyey markaa wuxuu laa yuwafaqu lama waafajinayo litawbati tawbada lama waafajinayo lama waafajinayo ayuu yiri هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين